Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa degmada Balad Caawa ee gobolka Gedo ka daafurtay tartan ciyaareed kaasi oo loo qabanayo 16 koox oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee degmadaasi. Daafurka tartanka waxaa ka qayb galay isku duwaha Wasaaradda Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo gobolka Gedo Mudane Haruun Dhaqane, Guddoomiyaha Dhallinyarada Ciyaaraha ee degmada Balad Caawa Nuuna Dhuumaal Xuseen, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Dhallinyarada Ciyaaraha ee degmada Balad Caawa Nuuna Dhuumaal Xuseen ayaa ka warramay ujeedka tartanka loo qabtay.
Galabta waxaa halkan nooga furmi doono liig lix iyo tobanka tiim ayaan u soo xulnay inay cayaaraan liigan ku cayaari doonaan insha allahu tacaala oo ku aadan ama aan ku soo dhoweynayno agaasimaha ama isku duwaha dhallinyarada iyo sboortiska ee gobolka Gedo walaalkeena Haaruun yaan ugu talagalnay inaan ku soo dhoweyno ciyaartan lix iyo tobanka tiim waxaan rajeynayaa ciyaar qurux badan oo runtii loo soo daawasho tago Isku duwaha Wasaaradda Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee gobolka Gedo Mudane Haruun Dhaqane iyo marti sharaftii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyay tartanka.
tartankan ee inay bilaabaan oo kick off ay maxay ahayd nasiib u yeesheen waxaan leeyahay walaalayaal soo dhowaada waan mahadsantihiin waqtigiina sab u soo horteen waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland ugu horeeya wasiir cabdirashiid iyo wasiir faadumo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland ee agaasime cabdulaahi hadda waxaad u malaysaa in dhiig cusub uu soo galay wasaaradda maxay ahayd ay ka shaqayn rabto waxyaabo fara badan ee gobolka ay soo gaari doonto insha allah tuulo ilaa degmo ee waxqabad fara badan insha allah dhallinyarada gobolka ay u soo wado
waxaan rajeynayaa insha allah inuu si qurux badan noogu dhammaado labada koox banoonin fiican ay wada dheelaan afar iyo tobanka tiim oo kalena ay sidoo kale dheelaan qof walbana uu ku qanco guddiga soo agaasimay garsoorayaasha iyo dhammaan muxuu ahaa in lagu wada qanco xeerka kubadda cagta ay leedahay oo haddii lagaa badiyana muxuu ahaa aad ku kalsoonaatid haddaa badisidna inaad hore u sii socotid isboortiska waa isdhexgalka bulshada dhalinyaro qiimo badan baa annaga haysanaa annagoo haysanaa awal wixii naga qaldanaa hadda daarinta waa saxan yihiin oo guddoomiyayaal daacada oo isboortiska u shaqaynaya ilaahi subxana watacaala gacanta u geliyay waxaan leeyahay marka dhalinyarada guddoomiyayaalkaanay taragaanay ama guddoomiyaha isboortiska gobolka ha noqdo ama xubnaha ka hooseeya ha noqdaan rag qiimo badan baa hadda noo joogan gacanta ku haysanaa waxaan leeyahay sifa wanaagsan oo hadda ay mataqaanaa shaqada u wadaan in la wadaan rajeynaya ujeedka tartan ciyaareedkan loo qabta ayaa ahaa sidii ay dhallinyarada degmada Balad Xaawo isku dhexgali lahaayeen isla markaana horumarka degmada ay u wada shaqayn lahaayeen